bismillaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo ee rediyo isnay waa sabti taariikhdu ay ku beegan tahay saddex iyo toban bisha saddexaad sannadda labada kun kow iyo labaatanka qodobada aad warka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah naafada degmada jowhar oo taageero ka dalbatay madaxda maamulka hirshabeelle ururka dhallinyarada gobolka shabeellaha dhexe oo wada dadaallo bulshada looga wacyigelinayo khatarta covid sagaal iyo toban dhallinyarada ku shaqaysata farsamada gacanta oo ku soo badanaysa magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle xubinta ciyaaraha iyo weliba xubinta sarrifka iyo suuqyada ayaad ku maqli doontaan warka subaxnimo ee rediyo isnaay akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah hay-adda w h o oo ka digta in la joojiyo qaar ka mida tallaalada looga hortegayo xanuunka covid sagaal iyo toban intaasi waxa ay ahaayeen dhegaystayaal warka madaxdiisii iminkana ku soo dhowaada warkii oo faahfaahsan oon idii akhriyo anigoo ah maryamo sheekh cabdi halka uu farsamaynaya injineer seki
hay-adda caafimaadka adduunka w h o waxay ku dhawaaqday in koronafayras ama covid toban iyo sagaal uu halis ku yahay caafimaadka adduunka koronafayras waa fayrus ku dhaca neef mareenka kaasoo ku faafi kara isku dhowaanshaha marka uu qofqufco hindhiso ama hadlo waxaa ka soo baxaya dhibco yaryar sankiisa ama afkiisa kuwaasoo laga yaabo inuu la socdo fayrasku haddii aad u dhowdahay hawo ahaan ayaad u qaadan kartaa dhibcahaasi fayraska wata haddii uu qofku qabo covid toban iyo sagaal joogtee dhaqamada caafimaad ee wanaagsan sida inaad si joogtaa gacmahaaga ugu dhaqdo saabuun iyo biyo sidoo kale kadib qufaca ama hindhisada ka hor iyo kadib inta lagu guda jiro diyaarinta cuntada iyo kadib isticmaalka suuliga iska ilaali salaanta gacanqaadka ah ama xidhiirka kale ee jir ahaaneed taas beddelkeeda qofka aad salaamayso ku dheh assalaamu calaykum xidhashada maaskiga marka la joogo goobaha caamka ah waxay gacan ka geysanaysaa ka hortagga faafitaanka covid toban iyo sagaal diyaari qorshe ku aadan sida aad gurigaaga uga ilaalin karto faafitaanka cudurka covid toban iyo sagaal kadib marka aad booqato goobaha dadweynuhu isugu yimaadaan xusuusnow dadka waaweyn iyo dadka caafimaadkoodu liito inay aad ugu nugul yihiin cudurka sidaas daraaddeed waa inaan qaadno tallaabo kasta oo saxan oo aan cudurka kaga ilaalinayno sida ay dhigayaan tilmaamaha hay-adda caafimaadka adduunka w h o xusuusnow qaybtaada ayaad ka qaadan kartaa yaraynta halista faafitaanka cudurka covid toban iyo sagaal
kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan oon idii akhriyo anigoo ah maryamo sheekh cabdi halka uu farsamaynaya injineer seki naafada degmada jowhar ayaa taageero ka dalbatay madaxda maamulka hirshabeelle si loo caawiyo ururka dhallinyarada gobolka shabeellaha dhexe ayaa wada dadaallo bulshada looga wacyigelinaya khatarta cudurka covid sagaal iyo toban sida warkan uu ku dheeraynayo wariyaheena cabdiweli axmed hilowle ururka dhallinyarada gobolka shabeellaha dhexe ayaa wado kulamo wacyigelin ah kadib markii uu soo labagacleeyay xanuunka safmarka ee covid sagaal iyo toban iyaga oo taga goobaha bulshada ay joogaan iyo guryaha gudoomiye ku-xigeenka ururka dhallinyarada gobolka shabeellaha dhexe xuseen maxamed xaaji afi ayaa tilmaamay in muddooyinka dambe ay ku hoolanaayeen wacyigelinta caabuqa iyaga oo ka sameynaya goobaha ay bulshada iskugu yimaadaan maalmahaan inaan wadnay inaan wacyigelin ku samayno guryaha sidii suuqaha waan dhex marnaa inkastoo qofna ay macnaha markaas inagu caawinaynin horta cudurkan waa cudur safmareen ah ilaahay subxaana qaadiraan noo keenay waa cudur halis ahna waa kan wuxuu ugu duwan yahay kii hore wuxuu iska ahay lacib sakhiir laakiin kan waa mid aan caadi aan ahayn dadka waaweyn iyo dadka yarna isku mid uu ka yahay xaggooda dhinaca kale xuseen oo hadalkiisa sii wata ayaa carabka ku dhuftay in bulshada ay wacyigelinayeen in ay siinayeen afsaabka wuxuuna dhalinta uu ka codsaday in ay ka wada qayb qaataan wacyigelinta qadarta xanuunka covid sagaal iyo toban waxaa kaloo jirto qalabkan hadda maaska laleeyaho wejiga lagu xirto sida fas maaska annaga jeebkeenaan iska caawinay oo waxaan samaynay harqaamakaan tagnay baatiyaan u soo tolnay xaafadaha sida suuqyada sidii dugsiyada qur-aanka kulli waan u wada geynay jeebkeenaan iska fangoraynay annagaanan bixinay qof welibo dhallinyaro ah waxaan jecelnahay in ay meeshay taagan tahay gurigeeda goobteeda ganacsiga maartaa magaalada dhexdeeda inay wacyigelinta ay ka qabtaan waana soo dhaweynaa dhalada gobolka shabeellaha dhexe khaasatan kuwa degmada jooro aad aan ogahay howlaha maartaa ay hadda ay ka wadaan gobolka shabeellaha dhexe degmaysa jowhar dhowaan ayay ahayd markii wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka hirshabeelle ay mamnuucday goobihii ay bulshada iskugu degi jireen waxayna shacabka ugu baaqday in ay ilaaliyaan nadaafadda islamarkaana ay muujiyaan kala fogaansho si uu u yaraado faafidda caabuqa
dhallinyarada ku shaqaysata farsamada gacanta ayaa ku soo badanaya magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle sida uu faahfaahinta warkani noogu haya waryaheena cabdicasiis xasan cabdulle
dhallinyarada leh xirfadaha kala duwan ee jowhar ku nool ayaa kala ah qaar ka soo baxay jaamacadaha dalka iyo kuwo weli aan heer wanaagsan ka gaarin waxbarashada haddana waxaa moodaa in ay ka wada siman yihiin qaabkaay u raadinayaan quturyoonka guriga muuse daahir xasan waa dhallinyaro jowhar ku nool da-diisu ay tahay shan iyo labaatan sano jir waxa uu bartay shaqooyinka geerishka gaar ahaan xirfadda goomaystaha waxa uu furtay goob uu ku shaqaysto si mar uu u dhadhamiyo xirfaddii uu bartay waxaana weydiiyey sababta uu jeclaaday xirfadda goomaystaha iyo dhibaatooyinka uu kala kulmo waxaan ahay garaasle oo gaar ahaan oo goomaystee aniga xirfadda aan ku shaqaysta waxay ka mid tahay mootooyinka lowlagoodleyda oon sameeyo iyo taageeradooda iyo waxyaaba lamid ee baabuurada gawaarida aan cagaha sawixii aan u aariyay oo kale adiga waxyaaba badan oo kamadaryaalne oo celisena waa iska iibiyaa si fiican midasne waxaa sabab ee xirfadeyda aan ku shaqaystaa waxyaaba bulshada aan u qabtaa waxaa ka mid e sawixii baabuurada oo basida xamar ee hoomiyaalka ay imaadaan cagaas wixii oo kale kamadaaryaalka iyo waxaas aan ka tuutuusiyo aan ka bedelaa baabuuradana wixii caga kasoo banjaro kale aan u sameeyaa soo wixii oo kale ii yimaadaan horta si fiican adiga waxyaaba aan ka hela waxaa ka mid a suubixii adiga mar afar doolar ka helaa mar toban doolar say u kala badan yihiin marba maalinba waxay say u kala badan yihiin shaqada say u kala badan tahay lacagta u kala badan tahay wallaahi waxaa iska jirto dadka qaarkooda lacagihii oo lacaga aan laga helinna iska jirto marka qaar waxaaba iska weynaya lacagtii meeshii aa ku jirta kirideeda marka qaar aad iska weynaysaao mar waa hele marna ma helaysid marka dadkii baabuuryadeena waa isku dhib qabnaa oo sidooda sideedoodan iskaga wadnaa waxaa macaamiisha inaan soo dhaweyna ku khasbannahay dhallinyarada soomaaliyeed ayaa sanadkan waxaa moodaa in ay ku tartamayaan xirfadaha inkastoo ay kala dhib badan yihiin haddana waxaa muuqata yoolka ama hadafka ay ka leeyihiin nolosha
weli waxaan bartanka kaga jirnaa warka subaxnimo ee rediyo isnaayood ka dhagaysan kartaan muujadeeda gaaban siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba magahaatis kusoo dhowaada dhegaystayaal xubintii ciyaaraha oo aalaaba inoo akhriya waryaheenna cismaan cabdalle cismaan
dhegeystayaal xubinta cayaaraha warka subaxnimo idaacadda isnaa ee magaalada jowhar waxaan ku eegi doonaa kooxda kubadda cagta b s g ayaa jimcihii shalay ahayd waxay ku dhawaaqday in angal dimaria uu saxeexay heshiis sanad ah oo uu markaasi ku kordhinayo qandaraaskiisa waxaana la socda labayo toban bilood oo kale oo doorasho ah oo lagu kordhin doono heshiiska haddii ay labada dhinac isla meelmariyaan heshiiskan cusub ayaa dimariya markaasi waxaa kusii hayn doonaa garoonka ay ku ciyaarto baris saint german ilaa bartamaha sanadka ka waxaana uu naawilayaa in uu sii kordhisto koobabka tirada badan ee uu markaa ku guulaystay iyo raacdada kale ee ah inuu markaasi la qaado ueva champions league xubinta cayaaraha warka subaxnimona saaxiibayaal intaas ha inoo joogto aan dib idinku celiyo maryamo sheekh cabdi iyo qeybaha kale ee warkeenna ka haray waa uu mahadsan yahay cismaan iminkana kusoo dhowaada xubinta sarifkii suuqyada uu noo qaadaa dhigi doono waryaheena cabdicasiis xasan cabdulle mahadsanid maryama sheekh cabdi xubinta sarafka iyo suuqyada aalab waxaan ku eegnaa raashinka qutulduruuriga suuqyada magaalada jowhar lacagaha lagu kala iibsanayo iyo sarafka lacagaha khalaada ee suuqyada jowhar haddii aan ku hormaro sarafka lacagaha khalaada ee suuqyada jowhar boqolka dollar waxaa gacanka hore kala sarfanaya laba milyan lix boqoliyo toban kun oo shilinka soomaaliga halka bixinta la kala sarfanayo laba milyan lix boqoliyo soddon kun oo shilinka soomaaliga markaana nafaqada timaha waxaa suuqyada jowhar kala iibsanaya laba dollar iyo bar oo u dhiganta lixdan iyo shan kun oo shilinka soomaaliga saabuunta doofa waxaa suuqyada jowhar kala iibsanaya hal dollar oo u dhiganta lix iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga tarmuuska shaaha ee royal waxaa suuqyada jowhar kala iibsanaya lix dollar oo u dhiganta boqol konton iyo todoba kun oo shilinka soomaaliga fiimtada dhalada waxaa suuqyada jowhar kala iibsanaya saddex dollar oo u dhiganta toddobaatan iyo sideed kun oo shilinka soomaaliya dhegaystayaal waa nageynta xubinta sarafka iyo suuqyada ee warka subaxnimo
halkuu warkaasi idinkaga imaanaya dhegaystayaal saaxiibayaal waa f m-ka radio isnay iminkana akhbaaraadka caalamka waxaa ka mid ah hay-adda w h o ayaa ka digtay in la joojiyo qaar kamida tallaalada looga hortegayo xanuunka covid sagaal iyo toban dalalku waa inaysan joojin isticmaalka tallaalka covid sagaal iyo toban ee astrasenka sababo la xiriira inuu sababo xinjirowga dhiiga iyadoo aysan jirin wax muujinaya inay taasi run tahay ayuu yiri ururka caafimaadka adduunka ee w h o bulgaariya denmark norway ayaa ka mid ah dalalka hakiyey isticmaalka tallaalkaasi balse hafayeen u hadlay hay-adda w h o ayaa maanta sheegtay inuusan jirin wax xiriira oo ka dhexeeya tallaalka iyo xinjirowga dhiigga margaret harris ayaa sheegtay inay tahay tallaal aada u fiican oo ay tahay in lasii wado isticmaalkeeda ilaa iyo shan milyan oo yurub u dhashay ayaa haatan qaatay tallaalkaasi waxaana jiray ilaa iyo soddon kiis oo gudaha yurub laga soo sheegay kuwaas oo dadka tallaalka qaatay uu ku dhacay xinjirowga dhiigga sida ay sheegeen waxaa sidoo kale jira warar sheegaya in nin konton sana jir oo ku dhintay talyaaniga kadib markii uu xanuunsaday ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa baaraysa wararkaasi sida ay sheegtay master harris balse wax xiriir ah oo la ogaaday inuu ka dhexeeyo tallaalka iyo dhibaatooyinka la sheegayo ma jirto sida ay sheegtay afhayeenka go-aanka bulgaariya ee lagu joojinayo qaybinta tallaalka ayaa yimid kadib markii tallaalo taas lamida ay qaateen dalalka denmark iceland iyo norway iyo sidoo kale tailand talyaaniga iyo astareeliya ayaa sidoo kale joojiyey qaybo ka mid ah xirmooyinka tallaalkaasi hay-adda dawooyinka ee yurub iyo waaxda xakamaynta dawooyinka ee midowda yurub ayaa goor sii horraysay sheegay inaysan jirin wax muujinaya in tallaalku uu sababo xinjirowga dhiigga astrasensa ayaa sheegtay in badqabka tallaalka si weyn loogu baaray shaybaarada dalalka kale ee sida u k jarmalka astareeliya iyo mexico ayaa sheegay inay sii wadayaan isticmaalka tallaalkaasi dhegaystayaal saaxiibayaal warkii subaxnimo oo maanta ay taariikhdu ku beegan tahay saddex iyo toban bisha saddexaad sannadda labada kun kow iyo labaatanka idila socodsiinayay anigoo ah maryamo sheekh cabdi halka uu farsamaynayo injineer saki waa naga intaa tan iyo intaanu ku kulmi doono warkan oo kale haddii allah awoodda la oggolaado waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu